haween ka mid a iskaashatooyinka ku howlan tabcashada beeraha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wasaaradaha beeraha hirshabeelle iyo tanheer federaal ka codsaday in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen guryo loogu talagalay in lagu barbaariyo dalagyada muhiimka guryahan oo sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanayay beeraha ku yaala dalka ayaa ka samaysan biro iyo boco laysku geeyey waxaana gudahooda lagu abuuraa dalagyada sida baradhada yaanyada iyo kabsarta si looga ilaaliyo cayayaanka iyo dabaysha qaar ka mid a haweenka beeraleyda ah ee ku nool beledweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dalagyada ay beertaan iyagoona wasaaradaha beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo tan dowladda dhexe ee federaalka u diray codsi ku aadan in guryahaas ay helaan waxaan u baahannahay in nagala caawiyo qudaarta sida markay soo saarna mar biibaxaa soo baxaysa mar waa go'ay marba nuucay noqonay mar waa naga raqiisay waxaanahay haween ishilqaamay oo ina beeraha tabcada rabo markaas marka waxaan soo saarana waxaan rabnaa meel aan ku kaydsanno hadduu alla idmo labada wasaaraka tirsan iskaashatooyinka ka samaysan gobolka hiiraan alxamdulilah shukr rabilcaalamiin waxaanan dumar isxilqaamay waxaan ka codsan lahaa wasaaradaha beeraha inay noo sameeyaan greenhon meelaa ku xanaanaysano qudaartoo kale noo soo baxdo biibaxaana dhibtay annagaa dareer hiiraan nahe waxaan rajeyn lahaa inay wax walbo ay garab nagu istaagaan maadaama aan ahan haweene ishilqaame ka tirsan gobolka hiiraan iskaashatooyinka ka samaysan waxaan rabnaa inaan soo saarno dalagyo aan weli gobolka hiiraan ka bixin insha allah waxaan rajeynaynaa inay garabka aan ka codsan inay nagu garab istaagaan inay noo sameeyaan greenhons aan ku xanaaneyno dalagyada waxaa ka mid ahay haweenka beeraleyda iskaashatada gobolka hiiraan maxay aheetay ka aasaasan waxaan u baahnaannahay oo maxay aheetay aa u baahnaan laheena ama aan u baahannahayba greenhouse oo aan ku xanaanaysano annagoo qorshaheen yahay inaan soo saarno dalagyo aan dalka hore loogu arag marka dalagyada meeshii aan ku xanaanaysan lahaynay ma haysano waxaa u baahnaan lahayn in nala siiyo haddii aad greenhouse helno ama oo maxay aheetay nala siiyo waan soo saari karnaa dalagyo cusub oo tayo leh waxaana nahay haween isku xilqaamay tacbashada beeraha iyo wax soo saar cusub waxaan naga hor istaagsan wax soo saar cusub soo saarano greenhousekaas inaan helno haddaa helana wax cusub waan soo saari karnaa oo tayale waxaan u baahannahay geedkaas inaan meela ku xanaanaysano oo helno labada wasaar naga caawiyaan federaalka iyo hirshabeelle guryaha ka samaysan biraha iyo bacaha ee codsadeen haweenkani beeraleyda ayaa haddii ay helaan waxa ay ka caawinayaan in dalagyada qaar sida baradhada ah ay si fudud u beertaan ayna ka ilaaliyaan dabaysha iyo cayayaanka waxyeeleeya dalagyada beeraha